dalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoyd isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarsibay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa
kulan wacan oo wanaagsan meel walba joogtaan isikastoo maqalkeen idinsoo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada wareysada xilli kastoo hadaan kala ad maqashaan marka laga rabo habeenaba jimcaha
magacyadina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaax altabliiq al-shabaab telefoon jadiid alushiiq majmac lislaam alansaaru sunna xisb lislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya sayliciya iyo qaar kalena hadda aanan tirin karin kuwan ay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkiibay saarayn ilaahay saatirba isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa haddii kale waxaad lama tihiin ss d f snm unc sbn ssnm unccb ss bombas
diintaan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahay dibu taliya yaan layna odhan wadirki baaye dibu taliya yaynaan ka noqon dayro admigaye dibu taliya yaan layna odhan wadadan jirine
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa axad isna soo gelayso taarikhda ay ku aastaysan tahay saddexda bisha kooiyo tanaad ee nofembar sannada labaatan toban sagaal qodobada caawa barnaamijka aan kusoo qaadon waxaa qayb ka noqon doona wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta dowladda federaalka soomaaliya ayaa war ka soo saartay xiisada u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka hiilsanol jamaca kadib wareeritaankai ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay la wareegeen magaalada gurcel ee gobolka galgaduud iyo magaalada mataban ee gobolka hiiraan faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doonaa goorow waxyaabaha kale caawa barnamijka ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona waxgaradka deegaanada galmudug ayaa ku baaqaya in la qawoojiyey xiisada u dhexaysa dowladda federaalka iyo culimmadooyinka hilsanol jamaca waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib yaal albaaqa ay soo saareen waxgaradka qaybo ka mida deegaanada galmudug waxyaabaa kale caawa barnaamijkan ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa lasoo sheegaya caawa inay ku xanimo yihiin hogaanka ugu sarreeya culammada diinka lusanol jamaaca waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal xaalada cakiran oo caawa laga soo warinayo magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb ee galmudug oo warbaahinta kula hadlay magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxauu sharaxayaa xaaladda ka jirta dhuusamareeb hadal uu warbaahinta la wadaagay ayaan goorow idiin soo gudbi doona waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona maamulka puntland ayaa gurmudka ugu horreeya u dirtay magaalada beledweyne ee gobolka hiiran faahfaahin la xiriirta ayaan idiin soo gudbi doonaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta kulan la qaatay madax ka socotay bangiga adduunka waxay ka wada hadleen xog ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doonaa gudoomiyaha gobolka bandir ahna duqa magaalada caasimadda muqdisho maanta isna wuxuu muqdisho kula kulmay madax ka socotay hay-adda yundum b d waxay diiradda lagu saaray kulan ay ku yeesheen sida wax lagu qaban lahaa dadka ku dhibaataysan gudaha iyo hareeraha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan faahfaahin la xiriirta ayaan goor idiin soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamijka waxaa ku dhegaysan doonteen xubintaad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe barnaamijkan waxaa ku dhegaysan doonteen heesta gudbinta iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigu xasana saaxiibkay cumar axmed ibraahim saxiifaya barnaamijka caawiya farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada
maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa qaneecad nabadgeliye
kulan wanaagsan helena saaxiibayaal kusoo dhawada barnaamijka waxaan ku bilaabayaa magaalada gurceel ee gobolka galgaduud ee galmudug ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa maantay ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ayaa saaka waaberi hore waxay la wareegeen gacankuhaynta magaalada gurceel ee gobolka galgaduud halkaas oo in ka badan toban sana ay ka talinayeen ee xoogga ururka ilsunada jamaca ee gacanta ku haya qeybo ka mid a magaalada dhuusamareeb iyo magaalada gurceel ee gobolka galgaduud la waritaanka ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa timi kadib markii xalay gurceel uu ka howday wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibshiinta dowladda federaalk soomaaliya oo maalmahan ku sugna qeybo ka mid a deegaanada galmudug wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo xalal boqolaal qof kula hadlayay magaalada gurceel ee gobolka galgaduud ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya aysan alsugno ka doonin in ay joojiso dadaallada lagu dhisaya galmudug loo dhan yahay kama tarjumayso arrimihii masiiriga ahaa oo aan go-aanka ka gaarnay ummadda galmudugna u sheegnay ninkii gabyi lahaa ku gabyey ammaan gabadhii umashxaradeeda ahayd ee u mashxaradda waa dib u noqosho dhaqanka hadda ahlusunna waljamaaca markaan ka muuqda waa dib u noqosho waxaan leenahay walaalayaalow ha bariiqanina jid fiicanaan ku taagnayn ha sababanina idinkoo idinku mid yaroo idiin gaaroo meel ciriiriya ku jirta labadan farood ku raadinaya inaad galmudug fashilisaan fariinta aan idiin wadayno xorkeedu intaasuu ahaa annaga ka dowlad federaal ahaan waxaan ka shaqaynaynaa inaan ahlu sunna waljamaaca wanaaggii aan wax ku wada bilownay lagu wada noqdaan ka shaqaynaynaa la fadhiisano tabashooyinkooda guddi iyo xildhibaano dowlad goboleed waxay noqdaanba ma dhamma guddi ha laygu daro iyo xoogaa xildhibaanaa ha lay siiyo qiimo astaahila galmudug ha lagu kala taga maca qiimo astaahila galmudug dhaqankoodu inay yidhaahdaan war meeshiina la kugu yeeray meeshu sidii maahane meesha aan ka rogan oo meel nabad dhaanta oo ka xorriyad badan aan waxyagaa la tagno hadday gacanta ugu jirto qof leh kow labo ha la ii yeelo haddii kale waxba ma soconayaan ewelna aan isla sheegnay ahlu sunna degaanka ay joogto oo ay ka talinaysay amaba ka soo dagaalantay ayadoo muuq ku leh waxaan aadaynaa waxaan aadaynaa dhuusamareeb in la yidhaahdo to waa noo yeerteen markii hore waa fiicnaydeen laakiin hadda meesha aan wax ku wadaan waa idinkaga gurneen idinku dhagaha ku raamaysta magaalo madaxnimadii dhuusamareeb waa ku dhaawac dadkii degaanka degmada dhuusamareeb waa ku dhaawac galmudug waa ku dhaawac magaca culma culmanimada iyo dadka culummada hoggaanka laga rabo iyo sida la rabo ummadooda inay runta iyo xaqiiqada ugu dhoweeyaan hal midoo ka mida maanfa waxaan rabnaa fariinta aan caawa idin soo gaarsiinayo habeen horena dhuusamareeb dadka jooga gaarsiiye ilaaha igu og waxaan hadda leeyahay inaan idhaahdo waan dhibsanaa sababta aan u dhibsanaana waa dhowris aan dhowraayo ahlusunna waljamaaca inay xuduudka ka baxaan ma aheen istaaga ma dhow waxaan rabnaa inteeda meeshaan isugu timid iyo inta aan gaari doono degaankan annaga iskale culummadayada ma karaama daraynayno haddaan degaan nahay iyo anaa ballan qaadaaya haddaan dowlad federaala nahay ballan anaa qaadaaya laakiin xiriirka bini aadamka waxaa la yidhahdaa waa kateena kateenada waa kateenada xiriirka dowladnimadu kateenadaasu ku dhisan yahay haddii labada qof oo labada dhinac haysa qof jiido ee qofka kale xoogaa soo dabcin waayo baashu waa go-aysaa soo maha haddii xagga laga jiidoo kale dabcin waayana waa go-aysaa soo maha war dabcinay oo dabcinay oo dabcinay ahlu sunna waljamaaca iyo culummadow ilaahay inta ka baqdaan katiinada ha geejinina haddaadnaan rabin inay go-do والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
kulan wanaagsan helena saaxiibyaal wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka dibshinta dowladda federaalka soomaaliya ayuu kaasahaa oo faahfaahinayay xiisada udhexeysa dowladda federaalka iyo maamulka iyo sunno jamaaca
kursigaasan aabsaqae madaxweyne madaxweyne kolidhahaye
waxaan ahay madaxweynaha dowladda jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dowladda galmudug waxaan ahay madaxweynaha dowladda somalilan
anigu waxaan ahay madaxweynaha dowladda puntland
aniguna waxaan ahay madaxweynaha khaatumay state
waxaan ahay madaxweynaha dowladda banaadir state
war aan waliba ahaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ay ii hay sida kore waana iila qob sida kore
anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda everland
cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo qadarinayn walaalayaal
xulashada wareysada ayaa dhegeysanaysaan raadiyo xadana oo nagala socotaan saaxiibayaal magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaa maanta mar la soo wariyey in ay dhuusamareeb iskaga ambabixeen ciidamada elsunna ee ku sugnaa magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaana intaas kadib la sheegay in ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay isku gadaameen guriga ay dhuusamareeb ay ka degan yihiin hogaanka ugu sarreeya ururka elsunna jamaaca ee ka arribay magaalada dhuusamareeb ee galmudug xarunta leer inji uu ku shaqeeyo madaxa xukuumadda galmudug ayaa waa xalay kulan kula qaatay wadaadka ruuxiga ah ee alsunal jamaace macalin maxamuud waxaana kulankaas laga wada hadlay sida loo dejin lahaa xiisada dhexeysa dowladda federaalka iyo culamadoyinka alsunal jamaaca gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb ee galmudug oo maanta warbaahinta kula hadlay dhuusamareeb ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin wax xiisada oo ka taagan magaalada dhuusamareeb ee galmudug xaaladda caasimada dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka galmudug waa nabad wax arqalada ah iyo wax culays oo ka jira ma jiraan waxaan u caddaynaynaa bulshada soomaali weyn cid kasta oo danaynaysa magaaladu waa amni ammaankeeda waxaa gacanta ku haya ciidamadii isku dhafka ahay ee hore loogu wareejiyey ciidamada dowladda ayaa gacanta ku haya gaar ahaan waxaa gacanta ku haya ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka booliiska waxaan leenahay magaaladu waa nabad wax carqalada iyo wax isku socod bulshada wax u dhibaya midna kama jiraan wax ka dhaco dhibana ma jiraan waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo maadaama aan ahay guddoomiyihii degmada duqii caasimadda maamulka caasimaddu inuu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo dowladda qaranka laamaha amniga inay ku gacan siiyaan dardargelinta iyo diyaargarowga loogu jiro sidii maamul loo dhan yaha loogu dhisi lahaa galmudug waxaan diyaar u nahay inaan wax ka dhisno galmudugta cusub waxaan diyaar u nahay ciddii ku soo baxda oo reer galmudug ay doortaan oo dowladdu goobjoog ka ahaato inaan sii garab istaagno lana shaqayno na wax badan baa halkaan joognay galmudugoo kala qaybsan baan joognay galmudugoo isku timid baan joognay galmudugoo mar dambe beelihii dhammaantood loo yeeray ee gogashii nabadeed halkan loogu fidiyey ayaan joognay intaba gacan baan ka geysanayn mar kasta waxaan diyaar u ahayn horumarka galmudug inaan ka shaqayno waxaan u sheegaynaa bulshada caasimadda bahda reer galmudug dhammaan inay gacan ka geystaan sidii galmudug kala qoqobka iyo kala istaagga ay uga gudbi lahaayeen maamul cusub oo loo dhan yahay oo dhammaystiran sidii ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ugu baaqay inaan u wada qaadanno una istaagno dowladda federaalkana waxaan ka rabnaa meeshan maamulkii ka jiray iyo awooddii ka jirtay iyo askartii ka jirtay wax walboo dhan ayagaa lagu wareejiyey galmudug cusubi oo loo dhan yahay oo dhammaystiran inaan noo dhisaan waxaan ugu baaqayaa cid kasta oo awood ku leh oo arrin ku leh dhismaha galmudug loo dhan yahay inay maantay inta dhiman lagu dhammeeyo tanaasul isku tashi iyo wax isla toosin waxaan leenahay caasimaddu ma mudna iyo bulshadeedu in xabad laga kor rido mana aqbalayo horena waa u sheegnay haddana waa sheegaynaa cid u soo wadatana ma ogin laakiin waxaa la yidhi balaayadu daba la qabta maleh gafuur la qabtay leedahay waan ka hor dhacaynaa waan sheegaynaa xabad in laga ridana xal ma ahan annaguna ma aqbalayno anoo ku hadlaya afka bulshada caasimadda gaar ahaan madaxda qaranka waxaan leenahay hore u socda hawshiinna wata garbihiinnaa nahay shacabka waa idinla shaqaynayaa laamaha amniga waa la shaqaynaynaa adunkuna dhammaystira heshiiskii iyo hoggaankii fiicnaayo halkan aad ku timaadeen ilaahay idinkiis maadaama madaxdii soomaaliya aad tihiin meel ka sokaysa ma idin malaynne hore u ambaqaada ayaan idin leenahay howlaha degmada dad baa waxay qorayaan baraha bulshada waxbaa saanay waxbaa saanay waxaan sheegaynaa degmadu waxay shaqo bilowdaa halka saac nuska saac ilaa labiyo tobanka laga gaaran ummadda shaqada bulshada waa loo hayaa shaqa maalmeedkeenu sidii bay u socotaa waxa isbedelay iyo wax carqalada midna inaysan jirin fariinta bulshada caasimaddan u diraa waxaa weeyaan marka hore inay u istaagaan nidaamka dawliga ah ama midka isteedka loo dhisaa ha noqdo ama midka qaranka oo la gacan siiya ha noqoto fariinta labaad u diraa waxaa weeyaan siday horey u gacan siin jireen laamaha amniga inay bulshadu kala shaqaydo amnigusa u sugnaan lahay cadowgeeduna waa al-shabaab baan leenahay cadow kale ma lihin
gudoomiyaha magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa kaasi faafafeen ka bixinayay xaalad cakiran oo laga soo sheegay magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaana sheegay in xaaladaas ay tahay mid wax kama jiraana
sida aad og tihiin ama aad aragteen maalinta colaadda aabbayaashu waxay aasaan wiilashooda maalinta nabaddana wiilashu waxay aasaan aabbayaashood wallee war ma harin wallee war ma harin
miyaydaan wax isqabto isqimeeyaba lahay miyaydaan wax isqabto isqimeeyaba lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa qaleecad nabadgeliyo miyaa qaybkiiba la nacay qaleecad nabadgeliyo miyaa qayrkiiba la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago
nabdoonshire warsame oo ka mid a waxgaradka deegaanka islamarkaasna caawa ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaan ka wareystaa caaway bal xaalada dhuusamareeb ay wajahayso iyo khilaafkan dowladda federaalk iyo u dhexeeya culamo adduunka alsunna aljamaac waxauna sheegay in hadda ay socotaan waanwaan lagu qaboojinayo xiisada udhexeysa dowladda federaalka iyo culamo adduunka ee alsunna aljamaac
adeer marka u horeysa horta waxaan salaamahayaa radio cadaado salaata islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu magaalada hadda wax hadda rabasha iyo wax yacni maaragtay dhibaata oo ka jiraahi ma ay jiraanin way fiican tahay magaaladu dadku sidiisa waa inuu horta kala dambeyn uu leeyahay markaasaa midnimadu imaan karta laakiin haddii la isferyaaco adeer dowladnimana ma jidha midnimana ma imaanayso haddana magaaladu waa ay degan tahay sidaa weeye adeer waa gartay ma dhabaa in dhuusamarab ay ka jirto cakirnaad ka dhalatay xiisada udhexaysa dowladda federaalka iyo alsunna waljamaaca sunna waljamaaca ummadda ilaahay oo dhan oo islaamka wixii aan wahaabiye ahayn baa ah dad gaarahu inay sheegtaanna waa qalad dad gaara ama koox gaaro inay sunna waljamaaca sheegtaan qalad weeye adeer meeshaan waxaa weeye adeer magaalo madaxdu waxay u tahay magaalo madax gobolka galgaduudeed oo dhan haddana waxay magaalo madax u tahay galmudug ma ahan koox gaar ah iyo dad gaarahu in ay ayagu ama qalqalato ka ridi karaan ama ay magaalo madaxdii ayagu sheegan karaan adeertaasu waa mid aan suuroobayn wadanku marka ugu horeysa dowlad weyn oo buuxda oo federaala ayuu leeyahay marka labaadna ayagii baa jooga oo dowladii baa joogta wasiirka arrimaha gudaha khayr allaha siiyo habeen dhaweyta wuxuu qabtay adeer macaana shir beerta midnimo buu ku qabtay wuxuu sheegay wixii yani ayaga iyo qoladii yani awal joogi jirtay oo sheekh shaakir iyo soo kala dhex gashay iyo waxay ku kala hadhadleen hadallo kala fogfog bay ahaayeen annagu inaan dhexgalla ma anaan doonaynin waa garta marka hadalladaas Laakiin annagu dhexmaray waxaa kaga hadalladaas- muuqday ka nabad doonhaan een adeer waxa weeye wasiirku khayr allaha siiyo si wuxuu u hadlay geesinimo leh odaytinimo leh wasiirnimo leh buu u hadlay markii horena asaga iyo qolyahan wadaadada ah inay heshiis galeen buu sheegay markii dambena heshiiska ay ka baxeen kabacdina barahday ka baxeen oo aan ka u n ka iyo jamciyadda qurubaha ka dhexaysa iyo meel soomaaliya ka baxsanba arrintiiba la gaarsiiyey hadee dalka soo u n iyo jamciyad quruba ka dhexaysa ma lahana soomaaliya qolada leeda heshiisba ka baxday ma dowladda federaalka mise waa madaxa xukuumadda galmudug ee sheekh maxamed wallaahi xasan asagu xasan sidii anagu hadee wasiirka afkiisi baanu kuu sheegna adeer wasiirku wuxuu sheegay sumal jamaaca ka baxday inuuna yiri annagu ma rabno hadda inaan qolada hadda garab siino laakiin waxaanu isleedahay meesha maslaxad ku jidha allaa og adeer dowlad iyo dowlad la-aan in dowlad la leeyahayna waa la yaqaan dowlad la-aan in la yahayna waa la arki jiray wax ka dhexeeyaahay ma jiraanin ma garan Ee, waa gartay marka ee, dhuusamare waxaa ka taliya ee, hayna jirina ee, culammada udiinka ulsnal jamaaca iyo madaxa xukuumadda galmudug oo suu hogaamiye uu ka yahay marka haddii awaamirteeda looga dambeey waayo amniga dhuusamareeb soo suurtagal ma in xabad ay ka bilaato oo dowladda federaalka iyo ulsna ku dagaalaman dhuusamareeb adeer waxaa bad la yidhaahdaa ma jiraanin adeer sheekh shaakir iyo macalin maxamuud iyo wixii la socdaahi ahli bay leeyihiin waa soomaali waa culimo waa odayaal dowladdu waa dowlad adeer marna xabadu ma dhacayso insha allah sidaasaan rajiinaya adeer Ee, heshiiskii lagu wadagalay dhuusamareeb ee ku saabsanaa awdqeybsiga galmudug iyo dhisidda galmudug loo dhan yahay haddii dowladda federaalka soomaaliya ay ka baxday waxaa diidaya in xabad ay ka dhacdo dhuusamareeb maxay tahay adeer gacan iyo dowladdu waxba kama bixin wax ay ka baxday dowladdu male waxaan ku leenahay adna xabad baad la ordaysaa annaguna waxaanu ku leenahay dhuusa mareen xabadu ka dhicin mayso dhuusa mareen xabadu ka dhicin mayso weriga insha allah waa garta sababta waa garta marka ma ka dhacaysa xabado adeer gacan waa garta sababta dowladda federaalka soomaaliya ee maalmahan ula wareegeysay qeybo ka mida deegaanada galmudug oo horey ay gacanta ugu hayeen ee alsunol jamaaca maxay tahay adeer horta markii hore aan kuu sheego waxaan ku yidhi ummadda ilaahay wuxuu yani ayagu ah qawaariish mooyaane waa sunna waljamaaca sunna waljamaacaduna waa fara badanta waa ummadda ilaahay adiga hadlahayaa haddana qawaariish ahayn sunna waljamaacata awgeyo waxaa lagaa rabaa waxa inaad kala saarto meesha adigu aad rabtana ada dadka ku hadi waxaan kuu sheegaynaa dowladda federaalka ah yaa xukunta dhulsa mareeb dowlad u ah wadaadada iyo iyaduna wayna wada hadli doonaan wayna dhammaan doontaa wax yani xabada oo ka dhici doonta insha allah dhulsa mareebna ma jirto ama galmudug insha allah adeer gacali Mhm, waa garta matamaan iyo gurceel waxaa gacanta ku hayay ee madaxa xukuumadda galmudug iyo macalin maxamed ciime taabacsan ee dowladda federaalka soomaaliya weerar ayay ku qaaday waana kala wareegtay gacan ku-hayntoodii Ee, sababta haddiisan dowladdu aysan dagaal ka hornin galmudug ay la weerartay deegaanadaadini maxay tahay nabad doon kii matalaan xukuma iyo kii guruceel xukuma iyo kii cadaalaha ka hadlaysaa xukuma intaba waa soomaaliya waa isla hal weeye adeer gacali in dal kale iyo meel kale looga soo duuray waa ciidankii soomaaliya weeye iyo soomaaliyeed baa soo- iyo soomaaliyeed baa bedelay wax dhib uma jiraayaan waa gartay ciidamo taabacsan dowladda federaalka haddii ay hore ugu sugnaayeen dhuusamareeb iyo sidoo kale guriceel iyo matabaan oo hadda dowladda federaalka soomaaliya hal wareegtay sababta inta loogu duulay la xabadeeyey ciidamihii halkaas ku sugnaa magaalada laga saaray qayb kadama la dilay qaybna aan magaalada laga ceyrshay maxay tahay adeer gacan iyo horta waxaa weeye haddii xoogaa yani is-afgarad imaan waayo haddii la is-afgaran waayo xoogaa oo dadkii dad yani markii horeba xoogaa aad moodo inaysan wada joogin warsee yeellaa haddii dal yidhaahdo xoogaa yidhaahdo hadda waa ummad badan oo tala xumaana waa ka imaanaya laakiin wax xaqan la yidhaahdo iyo wax dhib la yidhaahdo iyo waxaan alla wareegaysa annagu kuma ogin mana ka imaanaysa adeer gacali adeer macadaabay ka taagantaa wararkaad noo sheegaysaa waa gartay ma jirto kama taagna inta yani aan ka warqabno adeer xaqanu kama taagna xabad baad la ordaysaa waana xabadii macadaabay ka taagantaa noo sheeg ee, waa gartay ee, madaxa xukuumadda galmudug iyo sheekh maxamed shaaka dhaxlaasan ee, waxay ka cabanayaan in dowladda federaalk soomaaliya ay uga baxda heshiis ee, ku saabsanaa awood qaybsiga galmudug si gaara waxay sufa ay sheegtay in xildhibaano ee, gaaraya soddon xildhibaan dowladda federaalk soomaaliya uga baxday iyo sidoo kale ee, khilaaf ka dhashay guddiga doorashooyinka xalinta khilaafaadka ee wasaaradda arrimaha gudaha ay soo magacowday ee, khilaafkaas ilaa laga xaliyana aysan galmudug dhisayn islamarkaasna qayb ay ka yihiin aysan ka ahayn waxay soo magacaabeen guddi doorasho oo iyaga u gaar ah oo galmudug kale kasoo saaraya dhuusamareeb marka xalka idin muuqda ka nabadoon ahaan maxay taha horta waxyaaba aanan shuqul ku lahayn inaad is-u-aasho adiga waa ka xumaa wariye waxyaaba aanan anigu shuqul ku lahayn inaad inaad is-u-aasho adeer waa ka xuma adeer sodonka aad sheegaysa annaga nooma yaalay maya ka nabadoon sodonka ahaan sodonka aad sheegaysa annagu ma bixinno ka nabadoon ahaan adeer waxay sodonka aad kaga aadeen sheegaysaa qabiila aad bixin maayo adeer sodonka aad sheegaysaa wax cidla haddii galmudug xildhibaanadoodii wax ka sarreeya hadday dowladdu bixinayso dad kale ayagaa xukunta dad kale ayagaa xukunta laakiin wixii awal ay ku dhisnayd xildhibaanadoodii ahayd adeer waa lama taartaan dowladuna caqli bay leedahay dowladdu waa kaa indha dheer tahay noloso inay bahaay tahay waa gartay nin dheeraan la siinahayaana ma jiro qabiil kale oo dheeraan la siinahayaana ma jiro dowladda hadday doonto adigaas meesha yani maaragtay ka hadlaayo wariyaa ah dee waxay doonta ku siin kartaa laakiin wax qabiilaad iyo dadweynaha ka dhexeeya kuma siin kartaa adeer gacali iyo taas kuma ay dhacdo nabadoon baa tahay dhuusamare baa ku sugan tahay galmudug oo ka tirsan marka ee, galmudug iyo dowladda federaalka khilaaf baa u dhexeeya oo madaxa xukuumadda iyo sheekh maxamed shaakir alxasan marka ma jirtaa door aad ku leedihiin ee, in xal la helo khilaafkan u dhexeeya dowladda federaalka iyo madaxa xukuumadda iyo ee, saaxiibadiisa adeer waa lagu dhex jiraa adeer waa lagu dhex jiraa adeer qarqasaaroy waa lagu dhex jiraa arrimaha noocaasa insha allah in la xalliyana waa rajaynaynaa insha allah waxa badan oo dhacaysaa hiino ma jirto dowladuna way dhismaysaa insha allah dowladuna hadda waxaa weeye ilaahay baa gacan weyn laakiin waa gacan weyn taas si aad moodaysa maaha dadka xoogaaga yani maaragtay xildhibaanada oo galmudug ka dhexeeyaana adeer waa lama taartaan weeye nin taaban kara iyo nin dhicin karahay ma jiro ma garan nabadashira yuusuf warsame oo ka madax garadka deegaanada galmudug oo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayuu kaas ahaa kulan wanaagsan ayaan dhaleelnaa saaxiibayaal xulasha walaysida ayaad dhegaysanaysaan raadiyaha caadadana waad nagala socotaan
soomaaliya xukuumad walbaa ee timaada waxay raadinaysaa xal xalse ma imaanayo intaan la helin xaq wadajirkeennu waa xal iyo xuquuq
soomaali qalloocane ogow quwadii allo quruma rugtay baa jirte quruma rugtay baa jirte Wow. qisay reebtaa qisaba qubane wuu soo tixnaa taariikhduna way qortaa qaladku qulub buu dhalaa qulubku qarax buu dhalaa dalkiisiiyoo qariban fanaan wax ka qaban karin dadkiisina u qabiil qabiil u qaybsamay baan ahoo qalbigu way ololayaa
madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu kulan uu la qaatay ee, ku-xigeenka madaxweynaha bangiga adduunka iyo wafd balaaran hogaaminaya oo maanta soo gaaray magaalada caasimada ah ee muqdisho madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan soo dhowaan la qaatay madax ka socotay bangiga adduunka oo dalka u yimid dhammaystirka hanaanka dancaafinta soomaaliya oo haatan he- meel gabagaba ah maraya kulankaas oo qayb ka ahaa qada sharafeed madaxweynuhu u fidiyey madaxda ka socotay bangiga adduunka ayaa waxaa ka qayb galay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kiire wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beele wasiirka wasaaradda qorsheynta mudane jamaal maxamed xasan iyo agaasima madaxtooyada soomaaliya doctor nuur xirsi diiriye oo loo yaqaana fursad jirkaas iminka soo dhamada kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beele
wuxuu nooga warramay maanta shirkii prime ministerku jeergaraynaya nooga warramay sidaa iyaga ula eg tahay world banka bisha aan sugayno ee bisha labaada siday ula eg tahay yuu nooga warramay in jidka aad soo aan soo marnay jid toosan ahaa buu nooga warramay Ee, noog- marka la gaadho bisha labaad waxyaalaha soo socda ayuu nooga warramay wuxuu noo sheegay sida aan ku soconno haddaan ku soconno sannadka soo socda haddii ilaahay dhaahdo inaan ka heli doono lacag ka badan toddoba boqoloo milyan oo ah saddex sano oo ah mashaariicda nationalka gudaha ah iyo intaa in ka badan oo ah mashaariicda horn of africa aan la wadaagno geeska africa la wadaagno waddannada kale ee regionalka buu ka bila ay- ayuu noo sheegay wuxuu noo sheegay waxyaalo fara badan inay nala qaban doonaan buu noo sheegay marka ee aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa ee, madaxweyne ku-xigeenka oo aad iyo aad iyo aad noola shaqeeyey ee iyo tiimka ka shaqeeya wa- waddanka soomaaliya oo huyu oo unfortunately aan maanta inala joogin iyo iyo putri iyo dadka la shaqeeya halka ka shaqeeya iyaguna ee aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa waxaana weeye world bank wuxuu ugu horeeyaa ee, institutionada nala shaqeeya
wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayuu kaasa faahfaahin ka bixinayey ee, kulan maantay muqdisho ay kula qaateen ra-isul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre iyo madaxweynaha soomaaliya wafdi ka socday bangiga adduunka kulan wanaagsan ayaa lenahay xulasho wareysada ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha cadaadana waad nagala socotaan saaxiibayaal qayb gudbin barnaamijka inta soo gaaran waxaad kusoo dhawaataan kalamaan
arjamaacadi kalamaanay kaale iyo beriga waa faalbaxsa haynaahe qandigayga waa dhume arqandigayga waa dhume loodu maan loodu maan geelu maan tafuud macaa xalay meay ku dheelmadeen shiiqo bundaango soorcaano cajiib war maanta galmudug xasradii ka dhixi jirta xabad ayay isu bedeshay ee maa xaalka run ka sheegtaan miyaa zaw lagu bedelay maandhow xabad iyo hadro meel islama galaan war madii hadree anagu erigana garabkan surnaay ma inkareebu hayteen hob isin run sheegasan bidcasaanay u taallaa war bundaanka qaxwa goormaha digrisalaanta lagu daray waa saas soor caano hilbana waa rabtaa bundaango qaxwana waa diidee miya walama hilbicun ama bunayste galmudug xabadi waa ka dhammaatay xalay horena lagu kala baxay nabadii nololaan halilikani ka ahay war maya kusmiyi madaxweynaha galmudug wasiir kharafaan ayaa la wareegay warniyo nimankiinana makadhex toosun baa ku jiraysaan warwar ma haysiina wasiir kharafaan khudbad culus ayuu gurceel ka jeediyey meeqa kiilayaheed maandhow weli lama cabirina warka naga sug wasiirku wuxuu yidhi wax badan ayaan ahlu sunno u sawirnay arrintooda inaan xallinan isku daynay laakiin waxay naqdeen laf dherigeli weyday ma shanshaqandii ka dheeraatay naqdeenaad tiri warwarkayga dhex gelina wuxuu yidhi mar kastoo aan wada hadal iskugu nimaado kow anaa lehay leeyihiin laba anaa leh saddex anaa leh marka sidaasna wax laguma xallin kara ayuu yidhi welina kama quusanayno arrintooda inaan xallinno ayaan diyaar u nahay yaa kow laba saddex haddii qaateen yahay wax u reebeen hee war ahlu suna haddee sidaa ay rabta loo yeelaayo nabadii noolama tagteenba meesha aryaadhaha cubya cir ma la diiday haa ku cubtaye ma nabadba adana jiidaan ku jiide gacmaha way jajabisaaye inaan isugu bayraniyow maandheeyow ciddii nuucsan weydo waa in la nuuciyaa war wasiir kharafaan wuxuu yidhi indharun ay ku ooyaane nimanku silsiladda yaysa goynin laakiin xaqiiqada waxay tahay laba ninoo isku wax rabtaa meeshii yaal haa runtaw diigantii diig aragaa uma daagaw war wasiir qarafaan muxuu ugu dari waayey indha bururay labadooda baad bidhiq ma daayaan digriga culummadu ma daayaane dagaalkii labaad sidii siiye dagaalkii labaad sidii siiye difaaciya weerar baan galaaye miyaan dib u laabanaye war culammada in four point five wax lagu qaybsaday ma oga miya qarafaad ma u sheegino wareedaa wasiir qarafaan shalay dariiquu marada xabada uga soo faniintay muddo dheerna odayaasha waa la xaajoonay marka waxaa la yidhi markii uu qanci waayey haddii uu qoriyo qaato qoladii ka adkaaday qarafaan ma qudbeeyooo libintiisa ma qeexay mase waa qarsanayay war horta galmudug ahlusunna roogda laakiin haani ahlusunnada nabeenga ka behen ahlu sunnahaan qaadaysa weligay ma maqle maday isaaqo warkaaga meelu yeel waxaan maqli jiray waxbaso waxbeelay leedahay oo hadda nimanku waxba mala miya war walba mooshiidiina dhegansado galmudug haddii ee ka aanbati dooni mayne wallaahi aan la yeelin oo bilaahi la yeelin wallaahi aan lisku raacayno laba cali inaan isku raacayn haddii ee ka aanbati geeka widaay arrantii hore kokooyti ra'iisul wasaare doctor sheekh shaakira geega khudbo fayla jeedii may erayka saaseeda ahlul sunnada galmudug haddaanu nahay inuu hal qof noogu dhinto dagaal ma rabno inuu noogu dhaawacman hadde ma rabno ciidankeena ciidan la dagaalama dawladda maahee ciidanka khawaarijta la dagaalama weeye dadkeennana lama dirirno hee hadda waa og tihiine deenteenanu taasuma qabto marka dad nabadeedaannu nahay wiil dambena inuu dhaawacma ma rabno wiil dambena inuu dhinta ma rabno dawladdana inaan ku duulno ma rabno waraha ku bahi oo ciidankii aakhirana ma ka dhammaaday ciidankeenu ciidan aakhira weeye dhammaatay ciidan adduunyana nisku kooyi warnimayo waxaa la yidhi hadduu labadii urur oo na dhibay khayrra ka adkaado arrin lagu heshiiyana galmudug dib uga aas-aaso urdugaanka soomaalida loo aqoonsado war khadiija waa tiidin jidhi libax laba ma aha warwar maheshiina galmudug baa ku waalateene beledweyne xaaladiisa intii hore waa dhaantaa baa la yidhi tuulooyin u dhowna weli waa laga qabanayaa baa la yidhi war galgaduud iyo hiiraan waa laba gobol oo darisa waxaana ka jira fatahaad siyaasadeed iyo fatahaad webi labadaba ilaahay dadka ha ka nabadgeliyo aryaada madaxweynuhu waa kii beledweyne aaday ma ka soo naqda mase waaga waa jiriyaa warwar mahayside madaxweynuhu saacaddii bar ka badan ma joogan beledweyne laakiin asagoo qoyin uu ka soo laabtay warada doganbaata madaxweynuhu ma inti daadka gaadaa sugay dadkii daadka gaadii baa inoo intadaa lafad u haye war nimanyow waxaa la yidhi gabay la qurxiyaa meel shishuu kula taraaraaye madaxweynihii baxay hadduu aaday beledweyne laba saacadood buu ku yimid gebi ahaantiise biyobaxada sawirkuu ku galay qaalinimadiisa lacagtuu ku qiimaysan yahay tira badnaanteeda haddii shacabka loo qaybin lahaa waan dhergi lahayne daad iyo kaneecuu ka baqaysaan isleeyahaye dhaqse kuma yimaadeen hadduu show ammaan hele e intaasaan ku soo koobaya yaanan sii badin kalamaane maalindhood waxaa madaxweynaha ugu baaqdeen inuu beledweyne tago waana uu tago dadkii waa uu soo booqday maantana ma waxaad keenteen kuma uu soo daahin ma meeshuu seexan lahaa horta deerkalmaaneydeed xamad waxay dhahaan lisheesheegi shahuuda kadoon haddii soo shahuudi maxaa wax ugu sheegaysiin waa yaabe madaxweynuhu inuu beledweyne tago dadka dhibaatada haystana soo arko waa ku mahadsan yahay mucaaradkii dhihi lahaa madaxweynuhu kama war qabo dhibaatada mujtamaca haysatana albaabkuu ku xidhay araana haleelbaab hirowley meesha nameediya oo ka dareeri arooya dadkan awalaa jidadku ka xirreeyeen haddana ma albaabadiyaa laga xidhaa war madaxweyneha wuxuu yidhi webigaa markasta nagu soo fatahaya etoobiyan kala hadlaynaa inay biyoxireenno u samayso meel kalena ay ku leexida war aranyaab lew etoobiya markii hore biyoxireenada ka haysanay h ino wabaga hiran hatilan fasahay aryaada waddamada deriska midnama baddow naga qaadaha midnama webigow nagu soo dayha war madaxweyne farmaajo muxuu webiga ugu deeqi waayey jumhuuriyadda somalilan aad baan u taageeri lahayni war waa markii muuse bixi ay biyo qaadi lahaayeen ala raadin lahaa war webiga adeer ha naga qaadsiinin iminkaabaan duufaan ka baqanaynaaye war maanta waxaa la yidhi gobollada xeebta ee somalilan iyo puntland rabab daweyla wata ayaa laga baqayaa marka masiibada daadku ayaantan waa badatee ilaahay ha badbaadiyo walaalow intaas aad sheegayso ununka xabadaaba noo dheera ka warran hee arwar ma haysiine maxkamadda ciidamada maanta saddex shabaab ahaa lagu xakumay ma ku jirtay adigu araashaq filanku ilah warkiga dhegayso shuuta maanta saddex shabaab oo min shan iyo toban sana ku xakumay arradooda waxaana layidhi dadkaa qaraxyada miinada dhulka u geli jireen waryaada xukunkii shuutee maanta anugu waxaan kula talin lahaa shacabka soomaaliyeed inay racfaan ka qaataan sababtoo ah miilooyin dhulka loogu aasay dadkii nooga baaba'ay shan iyo toban sano xabsiya ugama qanci karno anigu guddoomiyihii macaas oo shabaabka la shaqaynayey oo ku-xigeenkiisii cunay xabsi daa'inkii lagu xukumay ayaan qabaa in racfaan laga qaato aniguna racfaankiinan racfaan ka qaadahaaho waxaan qabaa kuwa tomanka iyo shanta sano lagu xukumana in la toogto kii maxaasna in la toogto mid kastoo wax dilana in la toogtaan qabaa anugu haddii saas mar hore la yeeli lahaa duurka xataa waa noo qaboobi lahay waranin maybagabe langaanku dhiigle eh kutubkii foorbaintifaayifkii inoonan fatashne anugu waxaan u malaynayaa yaantan shuuta inuu suuratulmaa'ida iloobaye si fiican ha u soo xifdiyo war haddii shuuta iloobe racfaana laga qaatay liibaan caliyara waxa xasuusto waryaa shuutan layska eegine anugu waxaan u malaynayaa salaadiinta beesha lixaad jaamac iswaal iyo doolli iyo nimooto inay toogashada ka soo horjeedaan war kuwaasi toogasho diidi maayaanoo xaladaanay bu'aale cirka uga soo dhaceen habeen iyo maalinna siday ku wadaan oo iida kaali qoldaha cirka dadka uga soo dhacaysa cirka maay degan yihiin rabiraqdaanu cirkay ka soo dhacda oo xaladaanba amiirra kobo aha ku dhidhintaa la yidhi warnimiyo ani wargsiin sheegay hayay era madawiinayga kan koonfur galbeed lankii lafti gareen laaraayay urudkii reer gareen haayi baraawi digkeeri safaylagna wal handhowaay safaylagna wal handhowaay mayka khudbeey abniga shabeellaha hoos inoo safayla lonsuga koonfur galbeedna aasamadiya baraawi ee dig heerto hafiisadiya meelika furuta ili bugdaayka bikaasoyhe maxoog waddaniintaa soo dhowey warya jimiil iyo handhowaay waryaraankii reer garana galmudug laga rabay weli lama hayo war naga tag maanta ugu dhow yahay awowgi lagu warmaysiine madaxweynihii jubbaland alsagid axmed madoobe buuqi iyo kayladu waa ka harta ayaantaan labadii noolna inay la heshiiso huri mayso arro amaay kushlee ugu gabisan yihiin he aga ee gacidina nooma gamba karto war madaxweynayaashii ayagaas caleema saaray ee kismaayo jooga xaggee ka baxeen elaandila saariya ka haboogan war xildhibaankii siciidani uga xanaaq inay nabadii nool ka dhex hadlayso ayaa hadlay wuxuu yidhi anigoo xasaanad la haddii dulmigaan laygu sameeyey maxaad u malaynaysii shacabka masaakiinta ah ee beledka jooga yaa isaga haddii la cafiyey miyuu balaayo kale sii falkiha war lama cafina dembiyaa lagu waayey horta dani xildhibaanaa raalli geliyey ma runa war guddoomiyaha baarlamaanka dhoobo daareed ayaa waxaas ka xanaaqay hadda daartii dhoobada ahayd ma dudunsho hadduu xanaaqay war dhoobo gareen baa laga rabaa ninkaas boowe puntland gareen wax la yidhaahda waa ka ruqso war allaha u naxariistee waxaa la soo aasay maanta bilo maxamuud nuur marka saaxiibkay cabdille iyo qaraabadii kaleba waa uga tacsiyeynaynaa sabir iyo imaan allah ka siiyo wiil fiican oo adeer uyuu haaye aamiin war adeena ducadana ku dara somalilan inay ictiraaf hesho war ducada ku dara galmudug inay maamul hesho war ducada ku dara midnimada soomaaliya inay waarto ar ducada ku dara beledweynada dadka in ilaahay ka sakhiro war ducada ku dara doorashada inaysan dib u dhicin ducada ku dara ilaahay dadka soomaaliyeed inuu runta ku dhaqo war ducada ku dara ilaahay in isqabiil naga reebo war ducada ku dara in madaxweyne axmed madoobe aqoonsi uu ka hela nabadii nool arducada ku dara duufaantan la sheegaya in ilaahay nagu shartiro war waad waala tiire ducada ku dara in anigidii daaweeyo iina imaada waad waala tiire galmudug iyo wax isku haystana wayd waala yihiine ii imaada wabiga beledweyne ii kacay dadku waaye addaawaye ii keena waad waala tiire waad waala tiire waad waala tiire waad waala
way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan barnaamijka intaas icaawa ku dhan yahay tabintii diyaarinta barnaamijka anuga xasana tan iyo tan barnaamijkan dibdib ugu kulmi doono waxaan kaga tagay heestii bilowga barnaamijka ay dambe laqaaday tan iyo kulan dambe habeen wanaagsan
iyakhyama masaqira jalinba sad bursiya ma exba siyaasadii mabemba masiriyo khiyama masaqira jalinba sad bursiya ma exba bulshada saboolka ka caruurta saxayba ma sugaana maaniyo suldaanada suldaanada u dirirba masalan kafuulba markii lagu saluugana suldaanada suldaanada u dirirba dadkaagoo sagaal qaday masibraar ka dhaansa macansidi ka maala adiguna sidaadaba gaajada la seexa adiguna sidaadaba gaajada la seexa dadkaagoo sagaal qaday masibraar ka dhaansa macansidi ka maala adiguna sidaadaba gaajada la seexa adiguna sidaadaba gaajada la seexa ma sidaad doonta yeelba ma sinaan ka diido sanka kibir sanka kibir sanka kibir la taagba masidaad doonta yeelba masinaan ka diido sanka kibir sanka kibir sanka kibir la taagba ma toban iyo sideed gobol isahdii ma u yeelo midba caalam dulsaarba ma toban iyo sideed gobol isahdii ma u yeelo midba caalam dulsaarba sokeeye dhalashada siji qura ka wada yimid si kala fogeeba Ma sokeeye dhalashada siji qura ka wada yimid si kala fogeeba siyaasadii maxay tahay maxay tahay siyaasadii maxay tahay siyaasadii maxay tahay maxay tahay siyaasadii maxay tahay
maya maya sida malahan siyaasadii sida malahan si kaloo ka duwan weeye maya maya sida malahan siyaasadii sida malahan si kaloo ka duwan weeye حتى تعيب صوتي الكسرت وانا حتى تعيب صوتي الكسرت وانا نبضولا سوغوي سنان يا غرسور وي سبولني مالا تيروي نبضولا سوغوي سنان يا غرسور وي سبولني مالا تيروي قرشة حصاني وي سراعية وحصو صاركا سوق عالدو وي نغرا سركو ويه قرشة صح الصميم ويه شرعية وحصوصارك سوى عرض ويه ويه قبيلك دروغ ويه سفيح ما كان نبوه ويه صومالي دميدي ويه سما فليا ويه سما فليا ويه ويه سم قبيلك دروغ ويه سفيح ما كان نبوه ويه صومالي دميدي ويه سما فليا ويه سما فليا ويه ويه سمير يا دلغال غالوي شرعي دارك الصعوي سيتيت اليوي أقوم صري وغالوي سمير يا دلغال غالوي شرعي دارك الصعوي سيتجلوي عفون صرير وغاوي سياسة سيداوي سياسة سيداوي سياسة سيداوي سياسة سيداوي